أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله
أمة المسلمة إن فلسطين وأهلها يعانون الأمرين منذ قرن من الزمان تقريبا على أيدي النصارى واليهود وكلا الخصمين لم يأخذوها منا بالمفاوضات والحوار وإنما بالحديد والنار وهو السبيل لاسترجاعها فلا يفل الحديد إلا الحديد وقد بين الله تعالى لنا السبيل الكف بأس الكفار بقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
يا أمتي أدعو يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا filistiin fagaaraha loolannada iyo hoyga farriimaha samaawiga filistiin waxay dhacdaa galbeedka qaaradda eshiya waxayna dacalka ku haysaa badda loo yaqaano badda mediteraneyanka oo ay kaga beegan tahay jihada koonfur bari waxayna sidoo kale dhacdaa bariga webiga urdun dhanka galbeedna waxay dhacdaa barta kala qaybisa qaaradaha afrika iyo eshiya wuxuu dalkan sidoo kale ka tirsan yahay qaybta koonfureed ee dhulka barakaysan ee loo yaqaano shaam dhulkan muddo qarniyo ah wuxuu ahaa mid hardan ujoog ah wuxuuna martigeliyey loolannadii ugu waaweynaa ee soo maray taariikhda muslimiinta maadaama uu noqday hoyga farriimaha samaawiga ee lagu soo khatimay risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam wuxuuna dhulkan yeeshay cadow caniid ah oo har iyo habeen u harjadaya sidii loo tirtiri lahaa nuurka islaamka loolanka mandiqadan waayadii dambe loo bixiyey bariga dhexe ma ahan mid soo bilowday tobannaan sanno ka hor ama ku kooban boqol sanno oo casrigan ah balse waa sidhac soo jiitamayay muddo aan dhoweyn taas oo ku baraysa ahmiyadda uu leeyahay dhulkani barakaysan iyo mudnaanta uu allaah u siiyey addoommadiisa wuxuu tan iyo jiritaankiisaba mambac u ahaa nuurka islaamka wuxuuna martigeliyey addoommada allaah kuwooda ugu wanaagsan oo ay ku jiraan ambiyadii uu allaah diinkiisa ku soo dejiyey rusushiisa iyo kuwii hoggaanka uu uga dhigay dhulkiisa waxaan ognahay filistiin waxay ka tirsantahay ardushaam almubaaraka ardushaam dhul barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu noogu sheegay inuu yahay dhul barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi maruu ka sheekeynayey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalem iyo in laga dheelmiyey min almasjid alxaraam oo maka laga dheelmiyey in loo dheelmiyey ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xowlahu marka binasi alqur'aan almasjid alaqsa iyo wamaa xawlahu dhul barakaysan weeye meelo badan oo qur-aanka ka midana saasoo kale ardushaam baraka ayaa lagu sheegay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo nebi luud markay soo haajireen oo halkaas soo aadeenna sidaasoo kale barakadaas ayna waa la sheegay reer banu israa'iil markay u soo guureen oo xagga soo aadeen ayana baraka lagu tilmaamay dhammaan marka ardushaam dhul barakaysan oo ilaahay subxaanah wa tacaala u barakeeyey xisan wa macnan binasi qur'aana barakada lagu sheegay weeyaan waa ardul ambiyaa calayhim assalaam filistiin waa dhul islaamiya oo ku yaala qalbiga caalamka islaamka wastabqa islaamiya insha allahu tacaala qadiyatu filistiinna waa qadiya islaamiya maxda weeye muslimiinta caalamkao dhan ayay qusaysaa wax maahan qowmiyad carbeed ama cid khaasa ay leedahay ma ahan beytulmaqdes wuxuu dhowr jeer la kulmay duulaanno oo ay horboodayaan daalimiin ku soo gardarootay mar wuxuu dhibbano u noqday qolo uu qur'aanku ku magacaabay qowmun jabbaariin marna jaaluud iyo junuuddiisa iyo marar isxigxigay oo uu la kulmay duulaannadii ashuuriyiinta kaldaaniyiinta furus yuunaan ruum tataarka iyo isbahaysyadii la midka ahaa kuwaas oo hadafkoodu ahaa inay ku joorfalaan dadka sidoo kalena xug ku qabsadaan dhulkaasi barakaysan mar waliba oo gaashaanbuurta shayddaanku isku bahaysto qabsashada dhulkaasi barakaysan waxaa la dejinayay raayada tawxiidka si meesha looga zuuliya shareecada allaah muslimiintii u halgamaya diinka allah u noqdaan kuwa baxsad ah dhulkiina ku tamashleeyaan kooxaha ku soo xadgudbaya sidaba ay maanta yahuuddu ku sameeyeen qudus iyo magaalooyinka kale balse xilli weliba oo uu soo ifbaxo duulaanka gaalada gardarradooduna sii xoogaysato wuxuu jiilkii ku abtirsanaya islaamka uu la kulmayay guuldarrooyin xooggan sababa ku aadan in jihaadkii caamka ahaa ay uga mashquulaan masaalixdooda gaarka ah una tafarruqeen tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha kolkaas oo sidaba diintu sheegtay ummaddani lagu ibtileen doono dulli iyo taagdarro sida uu inoo sharaxayo shariif cabdinuur allah u naxariistee marka aad ciinada wax ku kala iibsataan waakhadtum adnaaba albaqar aada lo-da dabadeeda qabsataan waradiitum bizarci aad ku qanacdaan zarciga oo aad beerfalashaon had iyo goor aad ku jirtaan wa taraktum aljihaad jihaadkana aad ka tagtaan sallata allahu calaykum alla wuxuu idinku diraya idinku sii daynayaa dulli aanu idinka dulqaadaynin ilaa inaad diintiinna u noqotaan mooyaane oo mucaamaladii aad xumaysaan aad hagaajisaan oo waxaalla waxaad qabanaysaan oo dhanba sharciga aad ku salaysaan jihaadkiina aad noolaysaan mooyaane dulli aanu si kale idinka qaadaynin ayuu alla idinku ridaya waa midka hadda lagu jiro lagana bixi maayo wax kasta oo la sameeyaba ilaa in diintii loo soo noqdo mooyaane dulliga hadda muslimiinta haysta marka waa diinka tagoodi weeyaan xadiid kalena wuxuu ku sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuushiku an tataabaca calaykum alumam kama tabaaca alakalatu ilaa qascatihim waxaa aada iyo aada u dhaqsan doona oo si dhaqsaa u dhici doona inay ummaduhu isugu keenyeeryeedhaan oo idin qayqaybsadaan oo ay idinka xoog roonaadaan oo idin xukuntaan markaasay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim waxay weydiiyeen oo waxay dhaheen yaa rasuula allah amin qilati naxnu yowmaidin ma farayaridaa maalintaan hayso oo noogu wacan oo sidaas ay ummaduhu noo qayqaybsanayaan markaasuu yihi laa bal antum kahiir waad fara badan tihiin maalintaas laakiin waxaad noqonaysaan xumbo iyo abur iyo xaadka uu daadku qaado oo kale daad xoorta waxa la yidhaah oo kale baad noqonaysaan waxaan qiimo lahayn alla subxaanahu wa tacaala cadowgiina qalbigiisa wuxuu ka qaadi doonaa haybada idinka haydaystaan iyo bani aadamnimo oo idiin arkaanba alla waa ka qaadi doonaayo waa idin quursanayaan mooyaane idinma qiimaynayaan filistiin waxay fagaaro u ahayd hardan wadaamaysi ah marmar waxay ku dhacaysay gacanta cadowga marar badanna waxay haysatay tamkiin iyo nasri iyadoo jidadkeedu ka babbanayo calanka rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii ugu dambaysay ee gacanta muslimiinta ka baxday filistiin waxay ahayd markii ay burburtay khilaafadii islaamiga ee cuhmaaniyiinta gaar ahaan markii xukunka laga tuuray khaliifkeedii ugu dambeeyey ee suldaan cabdilxamiid athaani xilligaas waxaa dhulkani gacanta ku dhigtay yahuudda oo taageero toos ah ka helaysa faransiiska iyo ingiriiska waxayna sidoo kale garab istaag buuxa ka haysatay dowladihii shuuciyiinta iyo kuwa saliibiyiinta halka ay dusha kala socdeen hay-adaha caalamiga ee hadda ka jira dunida sida uu inoo sharaxayo maxamed xasan alfaatix heshiiskan oo reer galbeedku ay ugu yeereen taariikhi maadaama uu xaqiijinayay ajendayaashooda ah in gumadaha loo adkeeyo kayaanka sahyuuniga ah oo ay ku beereen bartamaha ee dhulka filistiin ayaa runtii waxaa ka dhashay saameyn taban oo ka soo gaartay ummadda muslimka ah gaar ahaan reer filistiin hadafka uu cadowga islaamku ka leeyahay qabsashada dhulkii laga dheelmiyey nebigeenna sala allahu calayhi wasallam ayaa ah qayb ka mid ah qorsho dhagareedka shayddaaniga ah iyo shirqoolka caalamiga ah ay isku bahaysteen guud ahaan gaalada yahuudda nasaarada iyo kuwa mulxidiinta diinlaawayaasha ah si ay gacanta ugu dhigaan xukunka caalamka islaamka ugana faa'iidaystaan khayraadkiisa dihan iyo kuwa muuqda waa kadib markii dadkii ehelka u ahaa dhulkaasi ay ka celiyaan diinkooda xasad iyo gaalnimo aawgeed oo ka ahaatay xagga naftooda
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
tallaabada ay u marayaan fulinta iyo hirgelinta qorshahooda ayaa ah inay dhisaan dowlad caalami ah oo ay leedahay yahuudda oo ishaysata laga soo bilaabo webiga furaad ilaa iyo niil waa arrinkaas midka ay ku riyoonayaan dadka yahuudda ah ee u harjadaya in ay qabsadaan dhulka baytulmaqdis وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا من لا يفرج أمن في جوال جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا أمتي
warbixinnadan taxanaha waxaan allah idinkiis ku soo gudbin doonnaa taariikhda dhulka maanta loo yaqaano filistiin loolannadii uu soo maray taariikhda iyo qiimaha uu dhulkaas ugu fadhiyo islaamka iyo muslimiinta si aan u ogaanno sababta muslimiinta ku kala nool daafaha dunida quluubtoodu ugu midaysan tahay qadiyadda filistiin indhahana ugu wada hayaan waxa ka socda halkaasi
الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل
وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد ومن يزرع الشوق لن يجني العنب والسلام على من اتبع الهدى
يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين